xafladda daahfurka macadka cilmi baarista jubbaland waybaha ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan jubbaland aqoon-yahano ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kala oo xafladda la ka casuumi qaar ku mid ah xildhibaanada jubbaland oo ka suganay xafladdiiyo jeediy hadalla badanay dardaaran iyo sidiya muhiimigata in la helo macad cilmi baaris oo ku howlgalow deegaanada jubbaland salaan ka bacdi barnaamijkan waxaan u malayn af soomaaliga hadda wuu si yaraanhayaayo in badan waxaa lagu soo celiyaa dadku inta badan research wax la dhaho kelmadan la dhaho cilmi baaris horta maxay tahay waayo qofka ardayga oo kale ama dowladda oo kale ama hay-aadka oo kale markaay wax u baahdaan xarumo waxaa jira wax laga raad raaco bilsan hadda maanta qofkii cilmi baaris ku samaynaya kismaayo maxay tahay bad india ocean maxay tahay waxaa loo baahan yahay dadka soo jeedinka warqada ay qoreen ama buwag la qoray oo documenti la qoray oo xafiiskan sii diyaariyey inay horta yaallaan laakiin nasiib daro waxaynii hore innaga cagta ku dhufanay wax hore oo kayd oo inoo yaalla maanta ma jiraan agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka jubbaland aadan faarax gaarane ya sheegay in muhiim yeeto dahafuurka macahadka cilmi baarista ee jubbaland
in la sameeyo resource center iyo research sala socdo waa wa waa muhiim oo weliba aniga waxaan ka doorbidi lahaa in research laga dhigo because hadda xarun weyn oo jubbaland wax soo saarkeeda maaragtay dabagasho oo macluumaad ka soo saarto waan waan waan jeclaan lahayn shaqadaasna hadday qabanayso waa diyaar sida hadda aan arkayna waxyaalo badan waxaan rabnaa xarun non profit ah oon dadka in ayada ay u faa'iideyso faa'iida doon aan ahayn xarun aan faa'iida doon ahayn laakiin dadka inay u faa'iideysa la rabo uga dambeyntii agaasimaha machadka cilmi baarista jubbaland waana ee aas-aasaha macadku maxamed aamin iyo sharaxay ujeedka lan aasaasay machadka cilmi baarista jubbaland iyo walow isqobado doona madashan waxay ku dadaaleysaa inay fikrado ka bixiso arimaha arrimo badan oo taabanaya dhinacyo badan leh saameeya bulshooyinka soomaalida iyadoo bixiso talooyin siyaasadeed ee la fulin karo iyo kobcinta wadahadal in waa madal wadahadal isdhexgal bulsho kobcinta bulshada ka shaqeynaysaa inay sameyso dialogue wadahadalo iyo debates doodo ay sameyso cilmi baarista ay sameynaysa waxay dhexmari doontaa bulshada iyadoo la shaqeynaysa madashan dowladda iyo bulshada rayidka ee jubbaland aqoon-yahanada iyo daneeyaasha caalamiga ah waxaan la dhaho international donorska